asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu waana wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad naga dhegaysanaysaan iyo si kastoo aad noo dhegaysanaysaanba halkani waa madasha lixdanka oo dhaxda lagu falanqeeyo siyaasada soomaaliya waxaa maanta marti inoogu ah madaxweynaha khaatimeysteeda af soomaaliya mudane cabdalle maxamed cali haybe oo loo yaqaano cagalole mudane kusoo dhawow madasha lixdanka dhammaan ummadda soomaaliyeed ee ku jirta madashan rag iyo dumar mudan iyo midawooyin waxaan ku salaamayaa salaamta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waana si gaarana waxaan u salaamayaa xidhiidhiyaasha madashatan oo aada arrimaha soomaaliyeed loogu falanqeeyo dhammaantiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu calaykum assalaam waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh salaanka bacdi mudane madaxweyne waxaa ku dhegaysanaya boqolaal qof oo soomaaliyeed oo qurbo joogu badan daafaha adduunyada ku kala jira ayaa ku dhegaysanaya waraysigaaganna in badan baa la sugayey ilaa shalay toole ilaa daraa toole ayaa la iclaaminayey oo la sugayey waxaan filayaa inaan kaga bogan doono su-aalihii badnaa ayaanu qabnay jawaaba nagu filan haddii ala yidhaah marka waxaad naga siisaa si kooban warbixin siyaasadda soomaaliya ee iminka taagan iyo gaar ahaan mandaqadan khatuma state adoo soo koobay bismillah run ahaantii haddaan ka soomaaliyeed ku horumaro runtii in muddo abaan ku sugnaa madaxa xamar xukuumadihii ka horreeyey xukuumadan haddeerta xamar ama dowladda federaalka ah ee soomaaliyeed waktiyadii xukuumaddii joogtana runtii waktiyo badan baan magaalada xamar ku noqnoqday oo aan ku sugnaa runtii jawi aada iyo aad uga duwan jawiyadii hore iyo marxaladihii hore ee xukuumadihii hore ay ku jireen baa runtii ka muuqata oo aan ku ilaaliyey ama kusoo arkay intii aan ku sugnaa magaalada xamar haddii ay tahay dhinaca amniga haddii ay tahay maxaanku raha la dagaalanka musuq maasuqa iyo maamusnada haddii ay tahay hirgelinta mabaadi'da maxaanku rahdaa qaran soomaaliyeed haddii ay tahay maxaanku raha dhaqaalo abuurid gudaha ah siyaalo aada iyo aada u haboon oo habsami ah baa ka muuqata in maxaanku rahdaa madaxweynaha iyo prime ministerka haddeerto xilka hayaa inay ka wadaan maxaan ku rahdaa dadaalo aada u fara badan magaalada xamar iyo guud ahaanba koonfurta soomaaliya runtii arrintaasina yididiilo badan bay gelisay dadka soomaaliyeed oo aada iyo aad aada iyo aad u leh maxaan ku rahdaa wax lagu lagu dhiiran karo ama loo yididiiloon karo baa ka muuqda haddii aan usoo wareego dhinaca maxaan ku rahdaa maamul goboleedka khatum state of soomaaliya oo maalmihii lasoo dhaafay aan hoggaankeeda qabtay ama la ii dhaariyey xilka madaxweynaha ku-meel gaarka ama maamul goboleedka khaatumo maamul goboleedka khaatumo waa maamul goboleed siyaasadiisa ku wajahan tahay midnimada soomaaliya federaalismka ah siyaasadaydu taasay ku qotontaa taas baan ayna tahay tasaldhiga ah ee aan ku shaqeyn doono muddada aan halka hayo ma u dabacsana xukuumadda maamulada hadda madaxweynaha ka ahay kala qoqobidda iyo kala googoynta gobolada soomaaliyeed ama waqooyi ha ahaato ama koonfur ha ahaatee in midnimada soomaaliyeed ay dhaabad u tahay siyaasadeeda ayaa maxaan ku rahdaay dastuurka iyaguna deexaya annaguna taasaanu qaadanay taanu ku dhaaranayna waa taa maxaan ku rahdaay insha allahu bismillahi kariim waanu filaynaa wakti dhow haddii allah awooda idmo qaran soomaaliyeed oo federaalism inuu gebi ahaanba dalka soomaaliya kaga galo aad baan ugu rajaweynaa waa hagaag waad mahadsan tahay mudane madaxweyne jawaabta waafigaad na siisay haddaan haddaba soo guda galno siyaasadda deegaanadan khaatumo oo iminka adigu saad sheegtay aad talada qabato xukuumad waxaa jirtay la doortay labada kun iyo afar iyo tobankii oo madaxweyne ka ahaa cali khaliif profesor cali khaliif galeyd adiguna madaxweyne ku-xigeen baad ka ahay sidan ugu maqaalaa in muddo ana waad ka maqnay deegaanada kusoo noqotay iminkana waxaa tiri waxaa lai dhaariyay xilka madaxweynenimada heshiis buu ku yimi arrinkani bal faahfaahin naga sii sidee arrintani u dhacday aada iyo aad baan umahadsan tahay kadibna saddex sanadood oo xilka hayay madaxweynihii hore ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee khaatumo runtii saddexdaa sanadood madaxweynihii hore wuxuu ku hogaamiyey siyaasadii maamul goboleedkani uu lahaa iyo dastuurkii uu lahaa maamulkani mid maxaan ku dhahdaa ka duwan oo gebi ahaanba regaadinaya in horumar laga gaaro nidaamkan sidii loo askumay wixii loo askumay nidaamkan wuxuu ahaa in deegaanada maamulka saabtumo oo qaarkood ay gacan ku hayn sire yihiin ciidamo kasoo duulay gobolada gooni goosashada waqooyi ay gacanta ku hayeen in sidii maxaan ku rabaa ay gacanta khaatumo maamulka khaatumo gobolada deegaanadaas usoo geli lahaayeen in sidii bulshada reer khaatumo meel kastoo ay joogaan dibad iyo dibada in la mideeyo iyo in laga mida dhaliyo maamul goboleed federaalka soomaaliya hoostaga arrimahaas baa aasaas u ahaa maamul goboleedka khaatumo kaas baanu la ku dhaaranay oo aanu maxaan ku dhahdaay xilka ku qabanay madaxweynihii xilka ka tegey hadeer wuxuu gebi ahaanba raacay dabo kaa ka leexsan oo muuqanaysay muxuu ragaadiyey haddii ay tahay ciidankii maxaan ku dhaha amniga sugi lahaa ama deegaanada khaatumo maxaan ku dhahdaay ee maqan qoladaas xagga waqooyi kasoo duushay ee gacanta ku hayso ciidankii kala wareegi lahaa haw ka hawlgeli lahaa hadday tahay habkii maamul fidin ee maamulka khaatumo loogu fidin lahaa deegaanada haddii ay tahay sidii bulshada reer khaatumo maxaan ku dhahdaay isoo dhawaansho iyo turxaan bixin looga dhex abuuri lahaa inahaaba madaxweynihii hore wuxuu ku dhaqaaqay mid intaaba ka leexsan oo haddii ay tahay midaynta bulshada kala firdin qodob ah buu qaatay haddii ay tahay tii ciidamadana inuu ciidankii aanu abuuray wadanka ka maqnaan isagu markuu soo noqday inuu kala diro arrin cad bay ahayd wuxuu kaloo isku geeyey in cid kasta oo maamulkan ka tirsan golayaashiisa oo ay ka go-an tahay in maamul goboleed la helo sidoo kanaa diwaacayn maamul khaatumaan in la helo ciddii ay ka go-nay uu madaxweynihii hore si baraad ah hilaata uga qaaday aakhirkiina siyaasadiisa wuxuu kusoo aftiray oo kusoo gebagebeeyey sida aada og tihiin qodobada uu kusoo saxeexay isagii guddoomiyihii hore ee baarlamaanku magaalada hargeysa inay ku biirayaan gooni goosashada gobolada waqooyi taasina waxay kaga caraysiisay dhammaanba golayaasha maamulka khaatumo iyo dhammaanba shacbweynaha reer khaatumo meel kastoo adduunka joogaanba wuxuuna si toosa ugu hor yimid oo maxaan ku dhahdaay uu u khilaafay dastuurkii uu qornaa maamulka maamul goboleedka maxaan ku rabaa soomaaliyeed ee khaatumo sababahaasi waxay keniseen in maxaan ku rahdaa bulshadu ay kacdoona samayso ay arrimaha kaga hor imanayso ugu dambeyntiina golihii baarlamaanka khaatumo ee jiray marka laga reebo xubno u raacay magaalada hargeysa kuna raacsanaa ku-biirida gobolada waqooyi marka laga reebo intoodii kale go-aan bay qaateen ay kaga hayuubinayaan xasaanadii ugu hayey maamul goboleedka khaatumo taas baa keentay in madaxweynihii hore uu xilka ku waayey wadadaa uu maray ee qorxaha leh ee aanay dadkan iyo degaankan dadka ku nool iyo golayaashiisuba aanay u diyaarka ahayn taas uu ku waayey xilkiisii taas baana keentay sida dastuurku qorayo in aniga la ii dhaariyo inaan ahay muddada hadday ama inta si weyne ay isaga imanayaan bulshada soo sanaya caynku dhaqan ee reer khaatumo shirweynaha aayadooda kaga tirsanayaan intay isugu imanayaan baa waxaa lagu sii dhaariyey inaan xilka sii hayo maamulka khaatumo aan ku hago habihii loogu talagalay ee dastuurka qorayay dad kalena ay maxaankuximanaayeen ay rabe
waa hagaag mister cabdalle adiga ma madaxweyne ku-xigeen baa i mean ma madaxweyne ku meel gaada baa lagu dhaariyey muddo kooban sidee ilkaan carab baaftay inta shirweyne la qabanayo mise madaxweyne rasmiya
anigu hadda madaxweyne ku meel gaada baan ahay anigu ujeedkaygu ma aha maroosi iyo xildoon inta ummadda reer khaatumo weyne ay kaga bogtaan maxaan ku dhahdaa taladooda ay isugu imanayaan baa waxaan ahay kursimaha maxaan ku dhahay madaxweynaha aan sii ahay markii sirweynahaasi ay isugu yimaadana oo bulshada reer khaatumo hadday tahay aqoon-yahan iyo hadday tahay siyaasa iyo hadday tahay isimo iyo hadday tahay cuqaal iyo hadday ay tahay waxgarad kaleba muddadaasaan adeer seetas sii haynaya haddii allah loo daleediyo waxagaag sidaad u dhigtay muddo intee la eg ayaad sii ahaanaysaa kusimaha madaxweynaha muddo cayimani ma jirtaa mise waa intii dadkaasu ay shir qabsadaan oo la iska helo xilligii roobku daa yani muddo cayiman noo sheegaysa
aad baad u mahadsan tahay arrintaasi waa arrin cad waktigii xilkan loo magacaabay anigii madaxweynihii hore iyo golayaashan haddeer jira hal sana ka haray iyo bil saan filayo halkaas sano iyo bisha gudahooda haddii ay doonto laba bilood gudahooda haddii ay suuragal noqoto weli ma cayina waktiga shirbacayo haddii shirkaasi wakti kasta oo muddadaas inta ka horeysa maxaan ku dhahdaay uu shirqabsoomo shirkaas oo aan weli muddadiisa la caynin anigu waxaan diyaar u ahay wakti kasta oo maxaan ku dhahay inta muddadaa ka ka hadhay xilkii hore ee naloo magacaabay wakti kasta oo kamid ah oo shir la qabto oo shir la isugu yimaado maxaan ku dhahdaay ummadda reer faatma isugu timaado inaan xilka wareejiyo saan diyaar u ahay wixii ummadda reer faatma ay ku qabsatana diyaar baan u ahay
marka xilka waxaad ku wareejinaysaa shir ballaaran oo qabsooma oo bulshada deegaankaas ay isugu yimaadaan anytime uu dhaco bisha dambana ha ahaate sidaa miya
adeer warkaas waa sidaa
waad mahadsan tahay dhegaystayaal dagala socotaan weli waa madasha lixdanka waxaa maanta marti inoogu ah madaxweynaha khaatima state of somalia mudane cabdalle maxamed cali haybe oo loo yaqaano cagalada su-aasha kale ku weydiinaya mudane waxay tahay madaxweynaha ma waxaad isku haysaan cali khaliif cali dhacde waxaad isku haysaan principal iyo mabaadii asaasiya mise shaqa xumo sidii aan carrabaabtay uu gudan waayey hawshii loo igmaday bal labadaa noo kala saar
mudane waxaanu isku haynaa waa mabaadi cad oo aan qarsoonayn qof kasta oo soomaaliyeed ama arrimaha soomaaliyeed maxaan ku dhahdaay wax kala socda ama xiiseeyaana uu ka warqabo khaasatana dad bulshada reer kaatumo ay si weyn weyn uga dheregsan tahay muddo badanna saluugeeda iyo maxaan ku dhahdaay ay bulshada ta reer kaatumo u muuqatay waxaanu isku haynaa mabda' dastuuri ah oo ku qoran maxaan ku dhahdaa dastuurka kumeel gaarka ah ee maamulka faatuma uu leeyahay oo ah mabaadi'dayadu haddii aan maxaan ku dhahdaay reer faatumo idhaahdo waxay ku qoqontaa oo ku salaysan tahay federaalka soomaaliya maamul goboleed hoostaga madaxweynihii hore uu si baleeda ugu leexday isaga oo ka tallaabsaday dastuurkii iyo shuruucdii lalahaa in lagu biiro gooniyo goosatada somaliland la magac baxday taasina tu qarsoon maaha waa waad aragteen qodobada uu maxaan ku dhahdaay la gola yimi ama uu maxaan ku dhaha mabaadida uu qaatay arrintaasi mabaadidaasaan isku haynaayo anugu soomaaliya iyo midnimada soomaaliyeed baan aaminsana dastuurka iyaguna aaminsana isaguna wuxuu qaatay gooni goosashada gobolada waqooyi madaadiideeda intaa weeye markaan soo gaariyo waxaanu isku haynaa ama khilaafka ka yimid xukuumadda dhexdeeda ee xilka ku waayo waa intaa
muddo saddex sana ku siman ayaad soo wada shaqaynayseen wax khilaaf oo dhexdeedna soo galayna kolley dee dibadda uma soo bixin marnaba in muddo aana imika waxaad kaga maqnay dalka dibaddiisa arrinkani ma dibaddu kaaga soo dhashay intaad ka maqnayd mise horeba wuu jiray banaankaan usoo baxe ila muddaad wada shaqaynayseen qaylana ma jirin
malaha waxaa laga yaabaa adigoo kolley saxaafadana dee ku dhex jira sida ii muuqata maxaan ku dhahdaay aad ii wareysanayso nin saxaafadda ka warhayana oo tirinaya sida ii muuqata wala waanan aqoon kuulahay haddana waxaa kaa muuqata inaadan xog buuxda ka haynin run ahaantii arrinta tani arrin marar badan dhacday bay ahayd arrin ilaa bilowgii ilaa dhamaadkii hadeerto intii jirka laga qaaday madaxweynaha arrin soo madaxweynihii hore arrin soo taagnayd bay ahayd marar badanna aanu isku khilaafnay soona jiitanaysay mararka qaarkoodna banaanka usoo baxday oo aanba ka hadlay mararka qaarkood meeliyaha kaba hadlay arrintaasi arrin cusub ma aha arrin aanu ilaa bilow ilaa dhamaad isku haynay bay ahayd arrintaas runtii
war hagaag dhegaystayaal dagala socotaan weli waa madasha lixdanka oo aalaba lagu falanqeeyo siyaasadda soomaalida waxaana maanta marti inoogu ah madaxweynaha khaatimo mudane cabdalle maxamed cali haybe su-aasha kale aan doonaya mudane inaan ku weydiiyo waxay tahay muddaad ku maqnay dalka dibaddiisa adigoo ahaa madaxweyne ku-xigeenkii khaatimo kabacdina dalka gudihiisa sida muqdisho iyo aasaan kaga war ayaad kusoo laabatay shirar baad kusoo gasheen halkaas adiga iyo asxaab kale oo ama golayaasha khaatuma ha ahaadaan ama aqoonyahan ama siyaasiyiin hore ama caynka iyo dawladda federaalka ah lafteeda kabacdina buuhoodaad kusoo noqotay madaxweynahaagii hore ma u tagtay arrimahaana ma kala hadashay mise waxaagoo kuu cimaamadan baad la timi meesha oo horaad kaga dhawaaq
maxaad bad u mahadsan tahay waa runta muddan ku sugnaa magaalada xamar golaha ugu sarreeya ee maamul goboleedkani khaatumo uu leeyahay waa golaha dhaqanka xubno majority ah oo ka tirsan golaha dhaqanka ee maamul goboleedka khaatumo ama deegaanada soolsanaag iyo cayn iyo siyaasiyiin sidaa aada sheegtay kasoo jeeda goboladan iyo weliba xildhibaanada federaalka ee soomaaliya inahaana waa run inaanu shirar ku galgallay dowladda federaalka ana waa waa arrin run ah inaanu shirar la gallay anigu markii aan kusoo noqday magaalada tan maxaan ku rahdaay caasimada kumeel gaarka ah ee buuhoodle waxaa dhacay run ahaantii waxaa looga yaqiirsoodo markii madaxweynihii hore uu amar ku bixiyey inaana kaba soo degi karin airportka magaalada buuhoodle oo ciidamo isagu uu maxaan ku dhahdaay amray inay tagaan airportka oo aanay diyaaradaasi soo degin arrintaasi arrin jirtay bay ahayd oo dhacday sidaad saxaafadaba ku aragteen isaga iyo tiimkii la shaqeynayana ayba arrintaa garteen runtii maanay suuro gelin waxaana sababay dadka deegaanka degan ama magaalada tanbuuhoodle iyo shacabkeeda ayaa qaadan waaya arrintaa iyada ah sababayna inay ka kaxeeyaan maxaan ku dhaha ciidamadii airportkaa tegey haddii aan magaalada imid oo madaxweynihii horena uu isku daygaa sameeyey habeen baan u hoyday magaalada habeenkaa runtii isma anaan arag maalnimadiina waxaan damcay inaan maxaan ku dhahdaa cad codka ka yimi dadweynaha ku nool magaalada buuhoodle oo aad sidaad filaya daawateen in aan maxaan ku dhahdaa warbixin siiyo aan u warrabo maadaama aan muddo wadan ka maqnaa intii aan arrintaa maxaan ku dhahaa ku jiray ayaa madaxweynuhu madaxweynihii hore ee khaatumo wuxuu bilaabay maxaan ku dhahdaa arrimo uu isku dayay inuu mawaadiiciisi ku hirgeliyo igama sugin oo iskooga aanaa sugin igama suginba inaan maxaan ku dhahay isu tagno oo inaan wax isweydiino dee arrintiisna waaba u kirkirnayd oo waaba u caddayd markaa laftigeedana dastuurku dee sida anigu aanba siyaasi ama ayba ahayd dastuuriyan wuxuuba ka baxsanaa markaa laftigeeda haydaankii maamul goboleedka khaatumo oo uu si baleera uga baxay marka adeer ma dhicinba inaanu maxaan ku dhahdaay arrimaha aad ka hadashay inaanu isugu nimaadno halkan aad tiri cabdalle aan kaa dhex galay halkan aad tiri habeen baan uhoyday magaalada dabeedna subaxii dambe waxaan doonayay dadweyne inaan warbixin siiyo inaad mada xilligaas madaxweynahaagii aad warbixin siiso miyaa horeynaysay mise dadweynihii baad iska maamultay warbixin baad iibaysay ee taasi miyaanay noqonaynin inaad gacan dhaaf samaysay marka
adeer wax gacan dhaaf oo aan sameeyey runtii ma jirin waaba dhacday oo waaba jirtay anigu aan soo ogeysiiyey imaatinkayga imaatinkayga haddii aan soo ogeysiiyeyna waxay isu bedeshay maxaan ku dhahdaay in eerboodka ciidan la geeyo oo aanan eerboodkana kasoo degnin taasi waxay koos garaysay oo muujisay in aanan wax mabaadi ah iyo wax maxaan ku dhaha kuwana midna isugu iman karin sidaasoo ay tahay waadan teergarey oo waxaanku uba diray maxaan ku dhaha xubno uu ka mid yahay gudoomiyihii hore ee baarlamaanku oo isaguna xilka waayey arrintaas waa caddahay baarlamaanka khaatumo maxaan ku dhahdaay raba midnimada iyo maamul goboleedka khaatumo qaybo badan oo kamid sababaha kenisay in ay guddoomiyihii hore xil kaga qaadaan bayba ahay in isagu uu isagaa maxaan ku dhaha ballan lahayn oo rag ka tirsan golayaasha khaatumo ay abaabuley in isaga iyo maxaan ku dhaha madaxweynihii horeba inaanu kulan samayno arrintaasina xaggooda ka timi oo maxaan ku dhaha ma aanay ogolaanin inaan wax kulana yeelano taas baana sababaha dhacay ee aad ka warhaysan keentay
okay marka markaa tixraacna hadalkaagii conflictigan ama dee kala duwanaanshaha siyaasadeedi gudaha ayuu ka dhacay markii aad timi kabacdi sida abaalka u dhigtay markii shirqoolada ka airportka laguu sameeyey kabacdina aad xubno baarlamaanka u dirtay oo dabcan sahabalka u dhigtay oo kugu soo gacansayday halkaasaa kala fogaansho ka bilowda miya
kala fogaansho adeer shalay ma maba ahayn markaan intaanan ba iman markii mabaadiida soomaali kala qoqobka soomaaliyeed ay saxeexeen ba arrintaasi soo bilaabatay iyo intii ka horreysay ee maxaan ku rabaa ay muuqatay in madaxweyne madaxweynihii hore uu hankaltaagaya ku-biirida gobolada waqooyi ee soomaaliyiinka baa adeer khilaafkeegu soo bilaabmay tan kama bilaabmin
okay sidaa walka u dhigtay madaxweynihii hore marka xilkii waa laga qaaday baati oo adiga lagu yeerayay madaxweynihii hore sidoo kale waxaa xilkii laga qaaday baa tidhi guddoomiyihii baarlamaanka oo adiga lagu yeedhaya guddoomiyihii hore ee baarlamaanka yaa ka qaaday xilkii
waxaa ka qaaday xubno ka tirsan golihii baarlamaanka ee maamul goboleedka qabatay
intee xubnood bay ahaayeen kooramse ma jiraa dastuurka qaatoo markii la tixraaco markii kooramkaasi uu buuxsamo xilka ka qaadi karaan madaxweynaha iyo ra-iisul baarlamaanka iyo ku-xigeenka iyo caynka
kooram waa jiraa labaiyo labaatan xubnood baa kooramku waa labaiyo labaatan xubnood saddex iyo labaatan xubnood baa fadhiisay labaiyo labaatan xubnood oo kamida waa ka qaaday xilka iyadoo xubin kamid yihiin ay ka aamustay sidaas bay ku waayeen maxaan kula xasaanadii ay u hayeen maamul goboleedka saasoon
dabadeed yaa ku doortay adiga misle xildhibaanadaasaa ku doortay xilka ka qaaday qolada kale mise waxaa ku doortay dadyow kale oo aan kuwa ahayn
maya maya adeer waxaan waa dastuuri dad shacabigii ma dooran karaan waxay doortay waa xildhibaanada maamul goboleedka khaatumo ee xilka ka qaaday maxaan ku dhahday mas-uuliyiintaa hore
okay waxaan ku noqona marka arrimahan aad kusoo eedeysay madaxweynihii hore si hadalka udhigtay khaatumo madax cali khaliis kaleyd inuu ka leexday dastuurkii iyo habraacii loogu talagalay khaatumo ee federaaliga ahaa dastuurka khaatumo waxaa ku qoran qodobka sideedaad in lala hadli karo ciddii markaa dan laga arko somaliland ayuu la hadlay yo eedeynta ugu weynaad soo jeedisay ay tahay ay salka ku haysaan mabaadidaas ku haysaan haddii somaliland lala hadlo dastuurkuna uu qorayo ciddii dan laga arko in lala hadli karo maxaa ku jaban arrinka
waa su-aal aada iyo aada u qiimo leh run ahaantii dastuurka waa ku qoran tahay waana ku qoran tahay waana dastuuri in lala hadli karo cid kasta oo dani ku xiran tahay waa dhab waxaana weliba isla ogolaanay horaantii in laba wadahadal lala furo kuahday goostada gobolada waqooyi wadahadalka aanu la furaynin muxuu ahaa maxaan ku rahdaay waxa laga wada hadlayaa jiray oo qodobaa oo noo astaysnaa madaxweynihii horena uu soo bandhigay oo uu maxaan ku rahday in badan ku doodayay waan ka keenaya qodobadaasi waxay ahaayeen haddaanba kuuba fududeeyo in ay kala baxaan ciidamadooda waxaa laga wada hadlayaa inay ku noqoto inay ciidamadooda kala baxaan ko inay maxaan ku rahdaay la noqdo laba maamul oo iskarab degan oo maxaan ku rahdaay khaatumo iyo maxaan ku rahdaay qoladaas magaca ay sheegato oo iskarab degan oo reer waqooyiya oo maxaan ku rahdaa amniga iyo waxyaalo badan maxaan ku rahdaa ka wada shaqeyn kara oo ay ka ka midoobi kara waxyaala waxaa kale oo jiray xubno dastuuri ah oo qoran oo shan xubnooda oo dastuurku uu u iclaamiyey ama u ogolaanayay inay wixii wada hadal la-ag galaan oo ka madax banaan xukuumadda golayaasheeda banaantii markii aanu isla qaadanay in wadahadalkaa la furo waxaa wadahadalku dastuuriyan uu u ogolaanayay xubno ka madax banaan xukuumadda oo ah weliba raggii maxaan ku rahday maamulkan khaatumo idibada u aasay oo ay kamid yihiin haddaanba kuu magacaabo doctor cali cali ciise cabdi uu kamid ahaa maxaan ku dhahdaayey cabdirashiid macalin saarax uu kamid ahaa maxaan ku dhahdaayey mr badawi oo isagu ka cudur daarto shirka aan kaba qeyb gelin shirarkii ugu horreeyay aan kaba qeyb gelin waa cismaan xasan oo cismaan badawi lagu naaneyso runtii xubnahaasi waxay ahaayeen xubno aan xukuumadda golayaasheeda ku jirin ahaana maxaan ku dhacdaa aasaasayaashii maamulkan khaatumo madaxweynihii hore wadahadalkii ugu horreeyey marka laga dha laga reebo mid tuugo ah oo ka dhacay caynaba oo si qarsoodiya isagu uu ugu takirtalay laakiin aanu ka wada hadalnay shirkii kaa ku xigay wuxuu ka dhacay magaalada cabdisababa sababtu maxay tahay dastuurkayga wuxuu qorayay inaan ugu wada hadlo meel ka baxsan maxaan ku rahdaa meel gacan meel saddexaad in lagu shirka lagu qabto international communityguna inuu maxaan ku rahdaa goobjoog ka ahaado arrimahaas oo sidaa noogu dhigan markii ugu horreysay si sharci ah ay u dhacdo shirkaas wuxuu ka dhacay abdisababa xubnahaasina way ka qayb galeen inkasta oo aanu la ogolaanay madaxweyne madaxweynihii horena uu xubno ku kordhiyey aan marka hore dastuuri ahayn oo ku jirin shirkaasi runtii si waafi u dhacay international communityguna waxbuu ka og ogaa qodobo runtii maxaan ku rahdaay la qaadan karo ama muujin kara kuwii aanu maxaan ku dastuuri kuwii annagu aanu isla qaadanay in laga waando u dhadhowaa baa shirkaa lagaga hadlay meel bay wax soo gaarsiiyeen bareer ah markuu u arkay maxaan ku rahdaa inaanay ka suura gelin wadaadiyada khaaska ah ee isagu la wadaago gobollada waqooyi ayuu wuxuu xilki uga qaaday oo u magacaabay xubno maxaan ku rahdaay gaar ah oo kale oo xukuumadda ka tirsan buu magacaabay waxa ay ka keeneenna waxay noqdeen laisla diiday ee aanu la qaweynin qodobadii soo baxay ee shanta ahaa ee aad ka warhaysaan dhammaantood tilmaamayay in maxaan ku rahdaay nidaam somaliland la yidhaahdo in la qaato oo gooni goosashada ah dhammaanna wax alla wixii dastuur ahaa ee khaatuma lahayd in la tuuro oo lagu midoobo oo la qaato ka maxaan ku rahdaay gobollada waqooyi ee goongoostada ah taa weeye adeerta aanu diidin ee wadahadalka maanu diidin risalkii kasoo baxay ama go-aanadii ugu dambeeye ee kasoo baxay ee shanta qodob ahaa xagga sarena ay kaga xusnayd wax wadalahaanshaha iyo maxaan ku rahdaay midowga iyo wax wax wada qaybsashada iyo waxaas ay ku ku xusnaayeen adeer waa waxa waxaanu diidin ma ahayn wadahadalka waxaanu diidin wadahadalka waxaanu isla qaadanay
waa hagaag dhegaystiya halkaad nagala socotaan waa madasha lixdanka oo dhaxwa lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maantana madasha martinowga madaxweynaha khaatumo mudane cabdalle maxamuud cali haybe oo loo yaqaano cagalod mudane su-aasha kale aan kuweydiinaya waxay tahay waxaad aada ugu cambaaraysay ama ugu dhaleecaysay saa hadalka udhigtay madaxweynihii hore ee khaatumo inuu gobollada waqooyi la galay waxyaabo aan dastuurka khaatumo ogolaanaynin isaguna marar badan oo idaacadda ka hadlay ama telefishinada ay soo tabiyeen wararkiisa waxyaabo badan buu ka hadlay in muddaa inuu xamar ku sugnaa markii hore inuu xildhibaan ka ahaan jiray weliba kuwa dastuurka iyo caynka laba sano muddo ku dhow markii dambe isagoo madaxweyneha uu xamar tegay oo dhir badan usoo fadhiistay in arrintaa inuu kasoo gado dabeedna uu soo ogaaday halkaa inaan waxba u oolin ee waqooyi arrintooda ay gooni tahay sidaasna u hadalka uu kula furay adigu waa adiga u dabamaray xamar tegey maxaad ka sidaa xamar haddii waqooyiga arrinkiisa aada diiday cabdaleehaan maxaad ka haysaa halkaa oo dadkan u sheegi kartaa maanta
aad baad umahadsan tahay run ahaantii haddii uu ku dooday madaxweynihii hore koonfur waxba nooma yaalin adeer koonfur wax ay koonfuri leedahay annaga horta koonfur kama aanan doonin umana daba fadhino wax ummadda soomaaliyeed ay leedahay oo magaca soomaaliyeed uu leeyahay oo safar ku ah cid walba oo soomaaliyeed inay xuquuqdeeda hesho way horta waxaan koonfur maxaan ku rahdaa maxamar aanu ka doonay runtii haddaad su-aasha aad weydiisay aan maxaan ku radaa abaaro oo ah maxaad xamar ka haysaa iyo koonfur xamar iyo koonfur waxaan ka hayaa ama maamulka ka jira haddeerta magaalada maxaan ku radaa ama gobolada ama dalka soomaaliyeedba maamulka ka jira ee federaalka waxaan ka hayaa mas-uuliyiin rabta midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed arrintaasna waa caddahay kuwo aan u bereereyn ama diyaar u ahayn in ay guudsiyaan qaybo ka mida ummadda soomaaliyeed baan ka hayaa oo aan maxaan ku rahdaay caddaynaya in aanay diyaar u ahayn mas-uuliyiinta xilka haysta ee madaxweynaha iyo prime ministerka iyo maxaan ku lahdaay mas-uuliyiinta sarsare ee dowladda federaalka soomaaliya kuwo u diyaarsan ma aha inay doysiyaan cid kasta oo gobolada soomaaliyeed ka tirsan kuwo u diyaarsan cid walba inay xuquuqdeeda hesho wey ilaalada anigu aan kusoo ilaaliyeyni weyne waa waa waa sahan meel kasta u marayo haddii aanu kulannayna kulankaasi ma uusan noqonin ama ma ahayn mid maxaan ku lahdaay aan dadka ku nool gobolada sool sanaag yaxayni kuwo xuquuqdooda duudsiyaya ma aanay ahayn arrintaas iyadoo dhexda maraysa oo aan gebagaba noqonin baan anugu kasoo dhoofay duruufo ka jira oo maxaan ku lahdaay awgood baan ugu soo degdegay oo u yimi magaalada sanbuuhoodle haddeerna waxaa ku sugan magaalada xamar oo maanta wiila soo dhaafay oo prime ministerka shireerlad ahaa golihii ugu sarreeyey golayaasha khaatumo oo golaha dhaqanka ah iyo xildhibaano iyo mas-uuliyiin kale oo maxaan ku lahdaa kasoo jeeda gobolada soolsanaag yacni arrintaasina waa arrin maxaan ku lahdaa lagu guda jiro waa arrin aan go-aankeedii weli maxaan ku lahdaay aana ku lahayn waa la qaatay laakin waa arrin maxaan ku laha meel aada iyo aada u fiican oo salkeedu yahay inaanay diyaar u ahayn inay duudsiyaan maxaan ku lahaa dadka soomaaliyeed ama gobolada soomaaliyeed ku dhaqan gobolku doonaba ha ahaadee arrintaasi saasay ku salaysan tahay suwacan baan ugelinay cabdalle inaanay maanta soo ilaalaysay meesha madaxda ahi suwacan baan ufahanay inaanay diyaar u ahayn inay cid duudsiyaan soomaali soomaaliyeed ama xuquuqdooda ay u didaan laakin dadkan deegaankan mandaqadan imika khaatuma la yidhaahdaa wax imika sii dulmiya oo meel kaleoo laga sii aadaal ka hooseysa ma jirto waxay u baahnaayeen maadaama waddankii la yidhi federaal buu noqonayaa iyaguna ay samaysteen dowlad goboleed waxa weeya shuruudihii buuxisay sida la aaminsan yahay dhowr jeerna meesha la tegey aqoonsi baa ugu muhiimsanaa federaal member state inay ka helaan muqdisho kaamiyaad ka haysaa
adeer marar badan lama tegine waa markii ugu horreeyey xukuumadihii hore marka laga tago xukuumadan markii ugu horreeyey arrimaha laga wada hadlo weeye oo loogu tago arrintaasina waxaan kugu soo gebagabeynaya kuu sheegaya go-aankeedii iyo dhamaystirkeedii ma dhicin laakiin meel aada iyo aada u sarreysa oo aada u fiican bay maraysaa baan baan baan kuleeyaha aada meel u sarreysa oo fiican oo aan ka rajo qabno inaan wixii aan xuquuq uleenahay goboladan maxaan ku lahdaay soolsanaag iyo caynka ay xuquuq uleeyihiin inay helaan baan ka rajo weyn ka dabnaa mid kalena waaban kuu sheegaya annaga soomaalinimada iyo inaanu maxaan ku lahdaay qarannimada soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed u taagnaano hebel baa diiday iyo mas-uulka adwal joogaa diiday warka annagu soomaali uga go-i mayno xataa hadday diidaan uga go-i mayno maxaan ku lahdaa qarannimada iyo jiritaanka soomaaliyeed ugama go-i doono ciddaa hebel baa diiday oo haddeer xilka haya taas waa inaad xasuusnaataa hebel baa diiday waxaan u cadoonayaa inaan soomaali ka go-o adeer soomaali mas-uuliyad baa naga saaran dad soomaaliyeed baanu nahay qarannimaanu ku dhalanay iyadaanu ku dhiman doonaa oo maxaan ku lahdaay aamana ha gaadheen haddeerna rajo fiican baanu ka qabnaa in maxaan ku lahdaay wixii xuquuq ahe aanu leenahay hadday tahay aqoonsi haddii ay tahay maxaan ku lahdaay internationalka munajigo iyo wax walba oo goboladani ay xuquuq uleeyihiin aanu helno rajo aada u sarreysaanu ka qabnaa haddii ay dhici weydana weli waxaan u taaganahay u taagnaan doonaa una taagnin inaanu maxaan ku laha midnimada soomaaliyeed iyo qarannimada soomaaliyeed adeer xal waxaa naga saaran mas-uuliyad baa naga saaran ilaahay baa noo abuuray waa rabitaankayaga hebel uga cadoon mayno hebel baa diiday maxaan ku laha cadaabta galo adeer dee taasi ma aha rabitaan ma aha rabitaan ma aha waxaan kala waxaan kala doordooranaynaana ma jiraan haddii halkaa la idinka diido soomaali ka go-aana adeer dee ma aha rabitaankayaga ma aha
cabdulle waxaad aada ugu dhejisay carabka mas-uuliyaddeeda ka saaran midnimada soomaaliya iyo gebi ahaanba soomaalinimada iyo arrimaha haynkaas adigu madaxweyne ahaan mas-uuliyaddan midnimada soomaaliya ama soomaaliya ase general kaa saaran ee carabka aada ugu dhejisay iyo tan gaarka ah ee mandaqadan khaatumo kaa saara teebaa horeysa labadaa
aada baad u mahadsan tahay run ahaantii waa su-aal fiican wax waliba horta waxay kasoo bilaabmaan aqalka qoyskay kasoo bilaabmaan waa dad maxaan ku dhahay mas-uuliyadda ugu horeysa horta soomaalinimadu inaynu soomaalin nahay waa wax aada iyo aad maxaan ku dhahdaa qof kasta oo wax garanaya oo soomaaliyeed mas-uuliyad saaran weye waa kii garanaya waa dhab in mas-uuliyadi naga saaran tahay goboladan aanu ku dhaqan ku dhaqanahay ama mudadadan aanu ku noolnahay maamul goboleedka qaatumo iyadoo in mas-uuliyadi naga saaran tahay ay waxaanu ku shaqeynayna waa rabitaanka bulshada sool sanaad iyo cawn sool iyo sanaad iyo cawn haddii aad taariikhiyan uga wahaysana dadka kale ilaa taariikh fog waxay asal u lahaayeen oo kaab kaab oo aan awood kusoo gaadnay rabitaanka iyo jiritaanka ummadda soomaaliyeed wixii aanu ab ka soo gaarnay ee dhiiggeeda ku abuuran waa soomaalinimada iyadii inaanu u taagnaanana waa wax lagu abuuran oo dadkayga rabitaankiisa ah marka waxaay xaq u leeyihiin raadinana inaanu waxa ay leeyihiin raadinana waa laba arrimood oo isbarbar socda oo baaral ah oo siman inaanu xuquuqdooda raadino iyo rabitaankooda iyo wixii iyaga dani ugu jirtay waa waajibaad waajib baa na faraya in aanu soomaalinimada iyo jiritaanka iyo qabyadda soomaaliyeed ilaalinana waa waajib kale oo baarala ah kaa oo isna maxaan ku hadaa ayna farayso waajibaadka noo yaalla uuna farayo
waa hagaag dhegaystayaal halkaad naga dhegaysanaysaan waa madasha lixdanka oo dhaxwa lagu falanqeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa maanta marti inoogu ah madaxweynaha khaatimo mudane cabdalle maxamuud cali haybe oo loo yaqaano cagalole mudane waxaynu kusii dhownahay barnaamijka gebagabadiisa wararka qaar ayaa waxay sheegayaan inaad kala timi arrinkan xamar inaad kala timi barnaamijka waa sida wararku ay dhigayaan dabeedna buuhoodle aad ka fuliso iminkana waxaad noo sheegtay arrintuu walow khilaafka u soo jiray jiitamayay in muddoa laakiin markii aad damacday xukuumaddii iyo madaxweynihii iyana la xidhiidho arrinkaas inuu suroobi waaye conflictiguna uu gudaha ka qarxay maxaad ka leedahay arrinka wararkaa odhanaya xaggeesaad kala timi arrintu iyada oo baggage
aad baad u mahadsantahay adeer kalama iman xamare waxaan kala imi dastuurka qabi qoraalka ah ee maamul goboleedka khaatimo uu leeyahay bal waxaan jeclaan lahaa adigoo iga raaliya inaad afrido sideed qodob oo qodobada ugu horeeya beiska ugu horeeya sida beija ugu horeeya inaad afrido aad baan u jeclaan lahaa kalama iman xamar wax xamar maxaan ku dhahdaa aan kasoo qaatayna maaha waa wax dastuurka anigu aan kitaabka ku maray ee aan ku dhaartay wax ay qoraysaan oo laigu dhaariy baan xamar kala yimi ama meel kastoo aan joogo aan kala yimi laakiin xamar wax kale kalama imane waa dastuuriyen oo maamulka faatimo dastuurka uu dhigtay oo weliba belidiisa uu tafafiray oo uu maxaan ku dhahdaay wax ka qoray ama wax ka diyaariyey madaxweynihii hore ee faatimo cali kaliskale taas baan inuu ku dheganahay qof islaam aan ahay islaamnimadaydu waxay kaamil yeelaysaa wixii aan kitaabka ku maray inaan ilaaliyo waxay kaamil yeelaysaa dastuurkii aanu qoranay ee aan maxaan ku dhahdaay loogu dhaariyey maadaama aan qof islaam ahay inaan ilaaliyo waa waajib maxaan ku dhahay rabitaanka bulshada reer faatimo inaan ilaaliyana waa waajib marka run ahaantii haddii madaxweynihii hore uu ku dacwiyey ama uu meelo ka yimid xamar baa wax laga soo faray iyo xamar buu kala yimid ayaa waxba kalama ilana dastuurkuu isagu ku faskiray isagu maxaan ku dhahdaay ka ahaa maxaan ku dhahdaay maladaanu ku sugnay intii aan anaga nala dooran magaalada magaalada magaalada caasimadii hore ee shay ku tafakirayay oo uu eegayey oo uu wax badanna ka bedelay wax badanna ku daray taasi wuxuu qorayay weeye waxaan meesha la yimi wax kale maahaye waana xaqiiqa
cabdalle maamulka khaatimo walow aanu yani federally recognize ahayn oo la aqoonsanin haddana wax ku dad baa dhistay oo maamul magac leh oo jira oo adigana waa adiga la madaxweyne la ii doortay cusub iminka walow aad tiri kusee madaxweyne ayaa nahay yaad la leedahay ajendahaaga siyaasadaada alliance yay la leedahay for example maamulkii maadaama uu curdan yahay arrimihiisana aynu ognahay dhinaca ammaanka dhaqaalaha wax waliba ay limited yihiin adigu tan iminka aada hogaamiso cusub ee lagu dhaariyey yay la leedahay xulufo yaad xulufo la tihiin alliance Hello? adeer anigu alliance waxaan la ahay qof kasta oo qarannimada soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed qof kasta oo jecel ee adduunka dacwadiisa iyo gudihiisa waddanka gudihiisaba jooga baan alliance kula ahay waxaan alliance kula ahay dadka reer kaasun rabitaankooda waxaan kale oo maxaan ku dhahdaaye kula midaysanahay golayaasha khaatumo hadday tahay golaha dhaqanka iyo hadday tahay golaha baarlamaanka waxaan kale oo xiriir kula leeyahay oo aan isla qaadanay bulshooyinka reer khaatumo reerkeeda meel kasta ay joogaan dibad iyo gudaba ma jirto intaa cid ka baxsan oo ka gaar ah oo koox gooniya ah ama maamul gooniya ah oo kale oon arrintaa xiriir kala leeyahay ma jirto rabitaanka bulshaweynta reer khaatumo iyo rabitaanka bulshada ee soomaaliyeed ee qarannimada iyo midnimada soomaaliyeed jecla baan arrintaa maxaan ku dhahdaa deris kala ahay oo xili kala leh
wararka qaar baa sheegaya madaxweynaha hore saawarka udhintayna way ku jirtay interview laga qaaday maalin saddexaad in arrimaha puntland aad alliance la tihiin ama aada wax isla og tihiin arrinkaa maxaa ka jira
habar lali weydi dadka qaar baa ku mahmaahi jiray waagii hore adeera ku waalat si madaxweynihii hore uu ku guuldarraystay hogaaminta rabitaanka bulshada reer khaatumo inuu maxaan ku dhahdaa marba ama puntland baa soo maamusay ama yidhahda xamar baa soo maamusay waaba maqlayo isagoo leh somaliland bay rabaan inay la hadlaan hornaga somaliland iyo gobolada gooniyo goosaska soomaaliyeed soomaalida waqooyi dad u heelan ama xiise u qaba ma nihin haddii isagu kuwaa u jecel ugu tegi mayno waanu ballan qaadanayna inaan ugu tegin oo aanan rabin haddii uu soo hadal qaaday maxaan ku dhahay puntland buu yiri arrimaha hayni adeer cidaanu ka xidhiidhnay ama maxaan ku dhahday aanu heshiis kaga galnay ama aanu kagala soconno oo maamul goboleedka soomaaliyeed iyo puntland ah ma jirto ma jirto ma jirto ma jirto siwacan baan ufahanay iyo cabdalle iyo waxay naga waa- tiraadaa ma jiro
siwacan baan ufahanay waa isla su-aashii hadal shalay toole uu sii daayay madaxweyne hore ayaa waxaa ku jirtay cabdalle wuxuu doonayay bastolad maran inuu filinka ku jiro laakiin qaar baa xabad nool u geliyay saad u aragtaa kelmadda iyada
adeer bastawaadba waxaan u arkaa inuu isagu isku dhuftay isagaa isku dhuftay ga maaha anugu rabitaankii bulshada reer kaatumaan ku taaganahay arrintaasna waxaa bandhig u ah ama caddeyn u ah rabitaanka bulshada eh, reer kaatumo ee ku dhaqan gudaha iyo dibaddaba rabitaankooda taas baan anagu maxaan ku dhaha ku taaganahay haddii reer kaatumo ay bastooladu isku dhufteen rabitaankooda uu bastooladu yahayna dee reer kaatumaan la wadaagaa anugu rabitaanka reer kaatumaan ku shaqaynaya haddii rabitaanka reer faatumo uusan bastoolad isku dhufasho ahaynna iyagaan la wadaagaa bastoolada isku dhuftay maxaan ku dhadaa maalmahanba miidiyaha waaaka sida uga hadlayo anoo aada u ixtiraamayo runtii aanan rabin inaan la yooyootamo oo maxaan ku dhahdaa oo aada u ixtiraamaya aniga maahanka bastoolada isku dhuftay
siwacan baan Runtii, ogolahay cabdalle iminkana waxaan waa kusiiqaynaa xaqiiqa.
barnaamijka gebagabadiisii waktiga oo kooban daraadii labadii saalada ugu dambaysa aan ku weydiinaya waxay midi tahay ma leedahay cabdalle maadaama sidaa sheegtay lagu dhaariyay madaxweynaha khaatumo ku-xigeen ma leedahay mise waa adiguna iminka
ku-xigeen haddeer magacaabanay runtii ma jiro laakiin mustaqbalka dhow haddii alla awoodda la helino way iman doontaa ama maxaan ku dhahdaay doorashu ku iman doonaa madaxweyne ku-xigeenka maamul goboleedka khaatumo oo kumeel gaara haddii alla
okay saa hadalka udhigtay madaxweynihii hore ee marka khaatumo profesor cali khaliis karay halkee buu ku sugan yahay iminka ogaalkaaga
haddeer aad la hadlayso maxaan ku dhahdaa wuxuu ku sugan yahay maxaan ku dhahdaay magaalada woodwood oo caawa sida aan wararka ku helnay guuro ku tegay maxaan ku dhahdaay halkaasuu ku sugan yahay haddaad su-aasha intaa weydiisay
ugu dambayntii waxaan kusiinayaa kelmad aan doonayo dadweynaha ku dhegeysanaya kumanaan kun oo qof oo soomaaliya ku dhegeysanaya ee adduunka dacalada iskaa dhegeysanaya oo si toosa ugu xidhan madashan lixdanka haddii aad ka faa'iidaysato fursaddan fariinta aad jeclaan lahay inaad gudbisaa maxay tahay adoo soo koobay
aada iyo aad baan umahadsan tahay fursada fursadaan siisay dadka soomaaliyeed ee dhegeysanaya waxaan usoo gudin lahaa meel kasta ay adduunka ka joogaanba inay ilaaliyaan sharafta iyo midnimada ummadda soomaaliyeed qof kasta oo afka soomaaliga ku hadla ama jinsiyadiisu ay soomaali tahay meel kastaba ha ku noolaado waxaan aada iyo aada iyo aada ugu boorin lahaa in waxa ugu horeeya ee ay ka fekeraan ama ixtiraamaan ama ka shaqeeyaan inay noqoto sidii qarannimada soomaaliyeed ama midnimada soomaaliyeed ay u ahaan lahayd lama qaataan dadka soomaaliyeed waxaan farayaa soomaalideedana inaad ku fekertaan inaynu soomaali ahaan doonno inaan layna kala qoqobin inaan layna kala gogoyn inaan madaxyo laynoo kala bixin war adduunkii yurub baa midoobaysa oo hal maxaan ku dahdaa maamuud ama hal dawlad oo maxaan ku dhaha kore rabtanay noqoto wadanaga oo tiro koobana oo isgaranayna oo hebel hebel marka la yidhahdo laga yaabo in majoritigeenu ay isgartaan ama inay wada noqdaan ama inaabti iyo isweedi iyo isu adeer wada ah waxaan jeclaan lahaa in ay taageeraan dadka soomaaliyeed hadday qurbaha ku nool yihiin iyo hadday gudaha ku nool yihiinba inay ilaaliyaan midnimada iyo wadajirka qarannimada soomaaliyeed inay ilaaliyaan oo ay halkudhig u noqoto oo ay u noqoto maxaan ku dhahdaay wax qalbigooda iyo laabtooda ku yaalla arrintaasaan ka codsan lahaa dadka soomaaliyeed ee maqlaya qarannimo qarannimada soomaaliyeed waa muhiim aad bay muhiim ugu tahay wiilkiina wiil wiilkiisay u tahay baxalgal u tahay taariikh u tahay waxay noqonaysaa jiritaan u noqonaysaa inayna kala qoqodo oo hebella laynoo kala sheego oo qabaa'illa laynoo kala sheego warooy uma noqonayso maxaan ku dhahdaay wax macna sameeya ama adiga jiritaanka wiilka wiilkiisa wax ku ah ma noqonayso kala qoqodka waxaana aada ugu aad iyo aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad iyo mar walba arrinta ugu muhiimsana dadka soomaaliyeed fari lahaa waa midnimada iyo qarannimada soomaaliyeed baan fari lahaa waxaan kaloo fari lahaa maamulka ama dawladda soomaaliyeed yaana hoban maamuleed dawladda soomaaliyeed ee maanta ka jirta ee federaalka ee maanta shaqeynaysa oo ay ka muuqato inay raadinayso midnimadii iyo qarannimadii soomaaliyeed inay lala jaan qaado lala shaqeeyo la taageero la iska daayo bahaha iyo qabaa'ilka iyo waxa lagaga kala saasaaray ama lagagu soo sheegay arrintaas inay laga waantoogo soomaalinimo sidii loo dooni lahaa iyo calankaa buluugaa sidii loo taageeri lahaa laga shaqeeyo aada iyo aad baan idinku boorin lahaa rabitaankayga koowaad iyo talabaad iyo ka tobnaadba wuxuu ku salaysan yahay rabitaanka ummadda soomaaliyeed rabitaanka ummadda soomaaliyeed qarannimada soomaaliyeed iyo midnimada soomaaliyeed in laga shaqeeyo aad bay muhiim utahay waxaan kaloo ka codsan lahaa in cid kasta oo midnimada soomaaliyeed ka shaqeynaysa la taageero oo lagu taageero midnimada iyo rabitaanka ummadda soomaaliyeed maxaan ku dhahdaay kooxo ama dad tiro yar oo iyagu rabitaan kooban raba inaan lagu taageerin qaababka soomaalida loo kala qoqobayo dadka reer khaatibana waxaan u sheegayaa ummadda soomaaliyeed inay u taagan yihiin qarannimada iyo jiritaanka soomaaliyeed wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad iyo aad ayaad umahadsantaha calaykum salam waraxmatullahi barakatu kaasi waxaa madaxweynaha khaatimo mudane cabdalle maxamed cali haybe oo loo yaqaano cagalole oo maanta marti loogu ah dhegaystayaal madasha lixdanka oo dhaaxba lagu falanbeeyo siyaasadaha soomaalida waxaa waraysiga inoo qaadaya anigoo ah farxaan axmed nuur intaa waraysiga mid lamid aynu ku kulmi doono inta ka horreysa waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo